saddexdaa markaa lama xijaabo sidii raggaba aynu soo tilmaanay oo xajbulxirmaan bilashkhaas ayaan ku dhacaynin laakiin xajb bilawsaaf buu ku dhacaya nusqaanina way ku dhacdaa wa bintulibni inantii meydku awowga wahaaye inankiisu dhalay yaxjubuhaa waxaa xijaabaya ibnun baa xijaabaya oo bintaani ama laba hablooda meydku dhalay ayaa xijaabaya idaa lam yakun haddaanu ahayn macahaa iyada la jirkeeda man yucasibuhaa mid soo casabeeya oo la qaybsadaa haddaanu jirin waxau sheekhu leeyahay inantii uu meydku awowga u ahaa ee inanka meydku u dhalay waxaa xijaabaya ibni ayaa xijaaba oo halka uu ibni meydku dhalay uu joogo inanuu awowu yahay oo inankiisu u dhalay dhaxal ma yeelanayso maxaa yeelay ibnigaasi waxa weeye ama waa aabbaheed ama waa adeerkeed hadduu aabbaheed yahayna dee waa kuu iigu soo dhowaatay meydka hadduu adeerkeed yahayna waa uu isaga ayaa ka dhow markaa bintulibniga ibniga meydka ayaa xijaaba ow bintaan ama waxaa xijaaba laba hablood oo meydku u dhalay maxaa yeelay dee hablo huluhaan kama badsadaan mar hadday labadii hablood ee meydku dhalay hulutaankii ay qaateen kuwan waxba uma soo hadhin oo inantaa bintulibnigee meydkii inankiisu u dhalay way dhacaysaa mar haddii hulutaankii ay qaateen labada hablood ee bintusulbiga ahi waana goorma haddii aanu la joogin bintulibniga haddaanu la joogin nin soo casabeeya oo soo qaraabeeya oo dhaxalka ka soo qaybgeliya haddaanu joogin weeye kaasi masalan soo casabaynaya ama miday isku derajo yihiin ha ahaado oo masalan dee walaalkeedoo ibnu ibni ah ama ay ilmaadeer yihiin oo la siman ama mid ka hooseeya ba ha ahaado oo isagu ibnu ibn ibnin isagu haado iyana bintulibni ha ahaato ama ha ka hooseeya ama hala derajo ahaado macnaha hulutaanka wixii markay hulutaanka qaataan kuwa labadaa hablood ee meydku dhale bintu sulbigii markay hulutaanka qaataan ayaa wixii soo hadhay ay inankaas iyo inantaasi markaa ama isku derajo haadaan ama inanku ha hooseeye ayay u qaybsanayaan lidakari milu xadi lunhayeyn oo inankina laba ayuu qaadanaya inantiina mid bay qaadanaysaa wljaddatu ayaydii lilummi xagga hooyo laa yaxjubuhaa ma xijaabo ila alummu hooyo mooyaane walil abi ayaydii xagga aabbo yaxjubuhaa waxaa xijaaba alabu aabbaha aw ilummu ama hooyo ayaa xijaabta halkana ayaydii ayuu sheekhu inoo galo wuxuu yidhi ayeeyo xagga hooyo ka timi ayeyda xagga hooyo ee meydka ayeydii hooye ah meydka hooyadii hooyadeed ah ma xijaabo hooye ayuunbaa xijaabtaa maxaa yeelay dee hooyadu waxay u xijaabaysaa iyada iyo meydka wax kale uma dhexeeyaan hooyadaa ay ku soo dhowaatay meydka ay ugu timi oo meydka tii dhashay hadday joogto meydka ayaydiisaa xagga hooye ma imanayso oo ayadaa ayayda xagga hooye aabbaha iyo awowgu toona ma xijaabaan ilaan waxaa u dhaxeeya keliya meydka waa hooyadeedun hooyadeedaas meydka dhashay ayuunbaa inanteedaan le inanteedaa meydka dhashay hooyada ayuunbaa xijaabi karta walilab waaljaddatu lilab ayayda iyado xagga aabba ka timi ayayda xagga aabba ka timi yaxjubuha alabo aabbaha ayaa xijaaba aabbaha ayaa xijaaba oo meydka ayaydii aabba weeye aabbihii hadduu meydka aabbihii hadduu nool yahay way xijaabmaysaayo ayadaasi waxba qaadan maysa oo aabbaha hooyadii ahay maxaa yeeley isaga ayay ku soo dhowaatay qaacidana qabso oo yacni man adlaa ila lmayiti biwaasitatin qofka meydka waasida iyo cid u soo mara waxaa lagu xijaabaa waasidadii ciddii usoo maray joogitaankeedaa lagu xijaabaa markaa aabbihii wuu xijaabaya iyadii xagga aabba ka timi aw ilum ama hooyadiina way xijaabaysaa iyadii xagga aabba ka timi waxaa kaloo xijaabtay maydkii hooyada ijmaac baa arrinkaana loo hayaa maxaa yeelay dee ayaydan aabba waxay ku imanaysaa meesha waa hooyanimo dee hooyadii dhashay maydka ayaana joogta oo ka dhow taas ayaa markaa xijaabaysa walqurbaa haddaba tii dhoweyd oo min kulli jihatin jiha kasta ka ahaatay taxjubu waxay xijaabi albucdaa tii fogayd oo minhaa jihadaa ka ahaatay walqurbaa tii dhoweyd oo min jihati lummi xagga hooye ka timi ka ummi umminba weeyaane taxjubu lbucdaa tii fogayd oo min jihati labi way xijaabi ka ummi ummi abiba weeye walqurbaa tii dhoweydoo min jihati labi xagga aabbaha ka timina laa taxjubu lbucdaa tii fogayd ee min jihati lummi xijaabaysa fil adhari haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay eyaydu dhinac kastaba tu kastoo dhow ayay kasta oo dhow jihaday doontaba ha ka ahaato ama xagga aabbaha ka timaado ama xagga hooye ha ka timaado ta fog ee jihadaa lafdeeda un ka timi jihadaa lafdeeda un ka timi way xijaabaysaa minhaa jihadeedaasu ay isku jiha yihiin markaa lababa way noqon kartaayoo inay dee isku soo dhowaadeen oo ayagu ay jaranjaqaarisa soo maray ay yihiin iyo inay qaar isku jihaha ka yimaadaane laakiin aan isku soo dhowaanin ay yihiin masalan markay isku soo dhowaadeen waa maxay ka ummi abin waxa weeye ayeydii aabbo maydka hooyadii maydka waxaan leeyahay aabbihii hooyadii iyo ummi ummi abin aabbaha hooyadii hooyadii iminka maxaa jooga maydka aabbihi maydka aabbihii tii dhashay iyo maydka aabbihii tii dhashay tii sii dhashayna way joogtaa waa laba isku soo dhowaaday ogow markaa taa dhow ayuunbaa dhaxalka qaadanaysa ee maydka aabbihii hooyadii ah taa maydka aabbihii ayaydii hooye ahi dhaxalka waxba ku yeelan mayso ama masalan waa hooyada maydka hooyadii iyo maydka hooyadii hooyadii hooyadii waa isku jiho waana isku soo dhowaadeen markaa taa dhow ayuunbaa xijaabaysa maxaa yeelay dee waa laba isdhalay uun markaa ta dhowe maydka xigtuunbaa dhaxlaysa ta kalena ma dhaxlayso markaanay isku soo dhowaaninna waxa weeye ka ummi abin aabbahana weliga qabso waxa weyan waa aabbaha maydka aabbihii maydka hooyadii wa ummi abil abi maydka aabbihii aabbihii hooyadii labadaasaa wada jooga markaa waana isku jiho dee dhinaca aabbuunbay ka wada yimaadeen laakiin iskumay soo dhowaano midna waa maydka aabbihii hooyadii midna waxa weeye maydka awowgii aabbo hooyadeed weeyaan hooyadii weeyaan marka markaana iskumay soo dhowaanin markaa wuxuu sheekhu leeyahy walqurbaata dhow oo min kulli jihatin jiho kastaba ama xagga aabbaha ka timaado ama xagga hooyaha ka ahaatee taxjubu way xijaabi albucdaata fog oo minhaa isla jihadaasun ka timi markay haddaba kale jihada ahaayeenna waa tan walqurbaa min jihati alum ayada ta dhow ee xagga hooye ka timi ka ummi ummin dee waa maydka ayaydii hooyo taxjubu lbucdaa tii fogayd way xijaabi oo min jihati labi xagga aabbaha ka timi ka ummi ummi abin aabbaha hooyadii hooyadii weeye waa kala jiha markaana waanay kala dhow yihiin markaa hadday ta dhowi xagga hooye ka timi ta fog ee xagga aabbo iyada way xijaabaysaa oo tan iminka maydka ummi ummin maydka hooyadii ayadiisaa hooyo ayuunbaa suduskii qaadanaysaa maxaa yele derajena waa ku dhowdahay hooyaduna xagga asal ahaan ayada ayaa asala ayayooyinkuna faracun bay ka yihiin ayayooyinkuna iyadun bay farac ka yihiin laakiin wuxu uhi sidaa cagsigeed walqurbaa min jihati alab tii ayadu fogeeye tii dhoweyd ee xagga aabba ka timi ka ummi abin waxaba weyn maydka hooyadii waxale maydka aabbihii hooyadii weeye waa maydka ayaydii aabbo laa taxjubu lbucdaa min jihati اlum tii fogayda xagga hooye ka tii ma xijaabayso oo meesha mayd baa dhinto wuxuu ka tegey ayaydii aabbo iyo ayaydii hooyo tii dhashay hooyadeed ayaydii hooye hooyadeed ayay ka tagtay ka ummi ummi ummin iyo ummi abin weeye markaa ogabay waxaa dhowta xagga aabbo de xagga hooyana way fogtay ma xijaabaysa buu leeyay markaa fil adari haddaan qabanno ee suduska waa loo qaybinayaa un maxaa yeele aabbuhu dee ma xijaabaynin ayaydii ku soo dhowaatayna waa kasii awlaysan tahay oo ma xijaabayso taanigu wuxuu leeyay way xijaabaysaayo dee waa dhowaan baa meeshii ka muuqata ee dhowaantaasunaan ku socon oo sida ta dhowe xagga hooye baa u xijaabaysay tanaha u xijaabto waxba aynu isku meel marinna buu isagu leeyahay waayo iminkaana intaa kaga gudub wاlktu walaashii oo min aljihaati jihooyinka ka yimi kalakhi walaalkii ayuunbay la mid yihiin wاlakhawaatu walaalaha alkhullasu ee gaarka ahoo liabin u sugnaaday yaxjubuhunna aydan waxaa xijaabaya ukhtaani liabaweyni laba ukhto oo abaweyna ayaa xijaabaya waxau sheekhu leeyahay walaashiibu halkan noo gelayana xijaabkeedii wuxuu leeyahay walaashu jihaday doontaba ha ka timaado oo ama shaqiiqo ha ahaato ama liab ha ahaato ama lium ha ahaato dhinacay doontaba ha ka timaadee kal akhi walaalkii unbay la mid tahay wixii lagu xijaabayey qabal haddaad dib u yar midhicsato walaalka maxaa xijaabayey walaalka dhowr shay dhowr qof ayaa xijaabayey aabbaa xijaabayey oo inan baa xijaabayey oo inanka inankiisa ayaa xijaabayey ta shaqiiqa ka shaqiiqa ah ta shaqiiqadaana intaasunbaa xijaabaysaa oo haddii walaal xagga hooye inan ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaal yihiin ay joogto waxaad ka eegi un inuu aabba joogo iyo inuu wiil joogo iyo wiilka wiilkiisi inuu joogo ayuunbaad ka eegi walaashii xagga aabbo iyagana waxaa xijaabaya aabbihii iyo inankii iyo inanka inankiisii iyo akhii shaqiiq ahaa walaashii xagga hooyo aabba iyo awow iyo weladkii uu dhalay maydku iyo waladul ibni ayaa isagana xijaabaya markaa akhash waxaana iska mid ka ahaynuun waxaynu akha shaqiiq ahi akha leabkaa u xijaabayey laakiin ukhtada shaqiiqada ahi ukhtada leabkaa ma xijaabayso waxaynu soo marnay inay leedahay takmilata huluhayn oo waxay tana nis bay qaadanaysay tana waxay qaadanaysay sudus bay qaadanaysay oo takmilata huluhayn bay markaa isla qaadanayeen halkaasi waa taa waxa haddaba u yihi walakhawaatu lkhullasu liabin walaalihii sooca ahaa ee xagga aabba maydka ay ka walaalahayn yaxjubuhunna aydan noqda waxaa xijaabaya ukhtaani liabaweyn laba walaalood oo maydku u dhalay oo xagga hooye xagga aabba waxaan leeyahay xagga hooye xagga aabba ka walaalayihiin masalan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba hablood oo ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaalayihiin iyo laba hablood ama saddexdha ay xagga aabba ka walaalayihiin khullasna wuxuu uga jeedaa inaan lab ku jirin markaa kuwaa shaqiiqaa labadaa ukhta ee shaqiiqaankaa ayuunbaa hulutaankii qaadanaya labadan xagga aabbo way dhacayaan markaa maxaa yeelay dee waxay hablo waxay lahayn in hulutaan hulutaankiina mar hadday shaqiiqataanka ay qaateen kuwan leabka ah waxba ma yeelanayaan markaa dee haddii aan ilaahay u bixinin walaal soo casabeeya oo akh mubaaraga kii la odhan jiray haddaanu jirin oo waxaa looga qiyaasay un halkaa banaatulibniga oo raxbiyada wuxuu lahaa uma banaatulibni yasqudna mataa xazal banaatu huluthayn yaa fata banaatulibnigu way dhacaan haddii ay banaadkii maydku u dhalay ay hulutaanka qaataan uma banaatu libni yasqudna mataa xazal banaatu hulutayn iyo fata kuwana waa la midu waa isku mid way waalmuctiqatu tii wax horaysay kalmuctiqi kii wax horeeyey ayuunbay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay haddii ninkan masalan la xoreeyey tii xoraysay waxa ayana dhaxalka u naag baa masalan xoraysay waxa dhaxalka u diida dee ciddii muctiqa ka u xoreeyey ninkaa u diidi jirtay oo yaa u diidi jirtay dee casabatu nasab haddii nasabka qaraabadiisii ay cidi ka joogto kii wax xoreeyey ma soo gelayo wa kullu casabatin casabo kasta yaxjubu waxaa xijaabaya asxaabu furuudin qolo faralyaal leh mustaqriqatin oo tarikadii wada qarqisay tarikadii wada qaadatay halkanna xujbiga la yidhaha xujbulistiqraaq ayuu sheekhu inooga gelayaa oo wuxuu leeyahay masalan nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey dad asxaabulfuruud ahoo faralyaal leh iyo dad casabo ah asxaabulfuruudkana dee waataynu soo marnay saddex iyo tobanka ay ahaayeen markaa haddii ay tarikadii kuwaasi ay wada qaataan oo furuudda ay qaadanayaani marka masaladii la dhiso ay wada idlaystaan ile qofku wuxuu isweydiin karaa sida bay u dhammaysan karaan maa loo qaybiyo uun ogobay wixii dee maaha u caqli ku soconaya masaladii meel baa looga dhisayaa meesha looga dhisayaana maaha meeluu qofku doonayo waa faralyaalkooda makhrajkooda ayaa laysu eegayaa haddii markaa ay dhammaystaan casabadaasi way iska tegaysaa laakiin haddii dad duufarada ay wax ka dhinmaan waxaa la yidhaha waa loo cawlaa oo masaladu hadday lix ka dhisanto isaa ku dhammaatay toddobaa laga dhisaa ma sideed baa laga dhisaa inta masale ee cawlanta iyo inta jeer ee cawlantana sheekhu isaga inoo keeni doona markaa bal haddaba tanaan miaalino mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey islaam baa dhimatay xoogayna waa haysatay waxay ka tagtay ninkeedii hooyadeed walaal xagga hooyo iyo adeer hadda intaasaynu doonaynaa inaynu waxa duufaradkaahiyo waxa casabadaa inaynu soo kala saarno waa zawj waxa weeye hooyo waa walaal xagga hooyo iyo adeer imise ayaa duufarada imise ayaa si casabaa waxaa casabaa duufarada saddex zawjku waa duufarad muxuu maanta doonayaa nis buu doonaya waayo farac ma jiro hooyadu maxay doonaysaa ayana hulus bay doonaysaa ayana waayo farac ma jiro akhaliumkii muxuu doonayaa sudus buu isna doonayaa camku isagu waa casabo waa baaqi sugowun bal haddaba waxaad isu eegtaa nis oo makhrajkiisu laba yahay hulud oo uu saddex yahay iyo sudus oo uu lix yahay ayaad isu eegaysaa markaa hulud iyo sudus ayagu way istadaakhulayaan niska iyo isku soo reeb haddaad doontoyn iyo suduska isku soo reeb lix bay masaladu ka dhismaysaa lix markay ka dhisanto saddex waxaa qaadanaya zawjkii maxaa u hulud ah laba labadana waxaa qaadanaysa hooyadii maxaa u sudusa hal walaalkii xagga hooyaa qaadanaya wax ma ku soo hareen meeshii gooyisunbuu ka qaadan marka adeerkaa xagga adeerkaasi isagu leanna way dhammaatay sidaasaa masaladii loogu dhisayaaye dee adhigiisaw kan buuxa ama daarihiisaw kan buuxa maa mid la siiyo un la odhan maayo ee masaladaa marka hore saasaa loogu dhisayaa markaa haddii ay dadka duufaradkii ay masalada saa u wada dhammaystaan waxa hadhayna ay casabadaa yihiin way iska tegayna xajbulistiqraaq wax laydhaa baa ku dhacay laakiin haddii uu duufarad yahay oo ama uu ka dhinmo ama uu waxbaba waayo waa loo cawlaya masalada cawlkuna uu inoo iman doonaa faslun fii bayaani irtiil awlaadi wa awlaadihim infiraadan waijtimaacan waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa dhaxalkii carruurta meydkuu dhalay iyo carruurtoodii hadday kulmaan iyo hadday keli yihiinba wuxuu sheekhu yidhi alibnu inanku yastakriqu lmaala maalka ayuu wada qarqin wada qaadan wakadalbanuunu wiilashuna waa la mid walilbinti inantina anisu bay leeday walilbintayni labadii hablood ee meydku dhalay iyo fasaacidan wixii ka sii badnaana athuluthaani huluthaan bay leeyihiin dhag inankii iyo inantiba meydku dhalay waxay wax ku qaadanayeenba waa intan nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey inan keli ah inan keliya ayuu ka tegey wax alla wixiiba isagunba iska wada kaxaysan oo hor fadhiisan yastakriqu lmaala isagaa wada kaxaysanaya wakada albanuun haddii ay yihiin laba wiil iyo saddex wiil iyo afar wiil iyo shan wiil hadday yihiinna cadad ru'uusun bay u qaybsan madax kakowun bay u qaybsanayaan halkaasi waa inamadii hablihii baa yimi habluhuna waa laba xaaladood un walilbinti annisu hadday mid qura tahayna nis bay leedahay walilbintayni fasaacidan ahuluthaan haddii ay laba iyo wax ka sii badan yihiinna hulutaan saddex meeloodow laba ayay qaadanayaan sidaas ayuunbaad ku xafidaysaa waayahay walow ijtamaca hadday kulmaan haddaba banuunu wiilal iyo wa banaatun hablo ayaa kulmay falmaalu maalku lahum ayaga wuxuu ugu sugnaaday lidakari kalab midlu xadi lunhayayni laba dhadig dheefdood oo kale kalab waxa u sugnaaday laba dhadig dheefdood macnaha laba hablood intay qaataan ayuunbu kii laba qaadanayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay kulmaan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inamo iyo hablo u dhalay ayuu ka tegey maalkaa way wada yeelanayaan waxayse u wada yeelanayaan inankii waxaa laga soo qaadayaa laba madax inantiina waxaa laga soo qaadayaa hal madax ka haddii aad wax dhaxlayso laba dariiqaa kuu furan inamayo wiilalna meesha ay jiraan inaad inamadaa laba hab inankiiba laba hablood ka soo qaaddood sidaa habla ahaan ugu tirisid iyo inaad labadii habloodba inan ka soo qaaddood inama ugu qaybisid labadaasiba way kuu furayno waa la sameeyaa markaad dhaxalka samaynayso masalan wuxuu ka tegey laba hablood iyo iyo saddex inan maxay noqonayaan markaa haddii aad yacni aada hablo ka wada dhigtana siddeed hablood bay noqonayaan waayo saddexda inan ayaa lix hablood noqonaya iyo labadii hablood siddeed haddaad xaggan kale isugu celisana afar inan bay noqonayaan saasunbaad ku dhaxalsiinaysaa oad ugu qaybinaysaa marka wuxuu leeyahy sheekhu haddii ay kulmaan wiilal iyo hablo maalka waxay ku qaybsanayaan kalabi laba dhadig dheefdood ayuu qaadanayaa yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn waa aayad qur'aana ilaahay baa sidaa yidhi ilaahay markuu sidaa yidhi ee aynu fahanay innagu haddii aynu nahay dadka mu'miniinta ah ee ilaahay amarkiisa iyo diinta raacaya rag iyo dumartoona ma odhanayno maxay saas ku dhacday maxay sidaasi ku dhacday ee inankiina laba qori loo siiye inantiina hal qori loo siiye maxaa yeele ilaahay ina abuuray ee mar kaleba sidan inoo kala abuuray ayaa sidana xukumay qofku hadaliyo wax shaki ka keeni maayo laakiin kuwa shaki uu ku jiro ee gaaladu wax soo gelisay iyo shaydaanku ee lagu yidhi diinta islaamku dumarka ayay dulmiday ayuunbaa waxay isla soo taagayaan maxaa yacni islaamku sidan ugu yidhi inantiina loo yidhi hal qori ha qaadato inankiina yidhi labaa islaamku wuu dulmiyey waayo isku way iskuin bay odaygii u jiraan waa inankiisi iyo inantiisii marka islaamki inantii wuu dulmiyey bacdanaaba uu de inankii uga badiyey oo diintii waxay taageeraysaa inankii hablihiina waa ku joogsanaysaa ola maalin sidaa u dooday dumara iyo waxbaasa u hadlayoo waxaan ku uhi maxaa uga hadli weydeen uga dacwoon weydeen ee u odhan weydeen maxaanu anagu mar walba u uraysananaa ragguna may uraystaan ragguna sanad ha uraysaan annaguna sanad aan uraysanno taa ka doodi maysaan sow maaha mar haddaydaan taa ka dooday tanna ha ka doodine waayo ilaahay idinkana uurka idinku qadaray raggana uurka aag u dideen uur u yeelin ayuunbaa tanna sidaa kala yidhi cid kalena sooma gelin oo may may kala burinin allihii abuuray unbaa sidaa kala yidhi midda labaad wax walba dee xikmad ayaa ku jirtaa waxaa inanka loogu badiyey takaaliif iyo waxyaalo fara badan oo isaga la saaray ayaan haweenaydii saarnayn masalan jihaad iyo dagaal baa la saaray dumarkii ma saarna mag iyo magtii gefka ahayd ee masalan laysla bixinayo ninkii baa laga doonaya inantii laga dooni maayo marka uu guursado meherkii baa laga doonayaa hoygii baa laga doonayaa masruufkii baa laga doonayaa dawadii baa laga doonayaa ilaa waxa ismarinaysaa laga doonayaa wax alla wixii oo dhammi ninkii bay dusha ka saaran yihiin ruuxii dumar ahaa keliya inay dhasho ilmahana naaskaa jaqsiiso ayaa iyada ayaa iyada waajibkeedii u noqday waxaana ay kala maamusho mar gurigii aabbaheed bay joogtaa oo lagu masruufaya markay guursatana xataa xoolo kasta hadday leedahay dee kitaab nafaqay noogu iman doontaaye xataa hadday carruurtii wax siisiiso ay qorto ay buugga un ku qoratoy ninkii tidhaahdo kalarka qabatay tira ay sii hadduu meelahaa ku yar saaxufay meelaha qabtay oo dabeedna iyana waxoogay alla u dhiibo o iska masruufto maalin walba ay qoratay tira intaasaan carruurteedii ku bixiye keen anigu intaasaan qaatee keen aan nafaqayste xaq bay u leedahay markaa takaaliiftaasoo dhan markii la saaray ayaa dhaxalkii markaa isaga sidaa loogu buriyey oo ninkii dee isagu nafdiisiina waxbuu doonaya ummad kalena waxbuu doonaya laakiin ayadii nafdeedii oo keliya unbay mas-uul ka tahay oy wuxu doonaysa cid kale wuxu dooni mayso sidaa daraaddeed ayaa markaa loogu badiyey waa in markaa sidaa loo fahmaa ee qaar diinta laga shaki siiyey oo shakigaasun lagu beeray ayuunbaa iyagu waxay la taaganyihin dumarkii waa la dulay markii horena dee wuu iska jiray dulmigaas islaamka ka horoo dumarka dhaxalka waa laga qadin jiray imikadaa lafdeeda mujtamaceennaa soomaaliyeed in kasta oo dadku ay aad iyo laxaad imika isu soo bedelayaan oo qaar fara badan ee ay dhaxalka siin haddana ummad badan baan dumarka dhaxal siinin ruuxii dumar ahaa inay dhaxalkii aabbahee doonato way magaaladay ka jirtaa iminka dumar fara badan oo baktiyaya oo laga yaabo aabbahood intaasoo daarood iyo intaasoo wax inuu ka dhintay oo ayagii carruurtoodiina halkaa ay ku baktiyayaan oo isla waa lagula yaabi haddaad hadasho tiraa wax ayagan waxana laga siiyo oo aamusan oo kuwana aanay u garanaynin markaa inta badan iminka dumarka dhaxalkooda waa la siiyaa laakiin dumar rag fara badan ama qoysas fara badan oo aan waxba siinin ayaa jiro aad u badan kuwaasina inay ilaahooda ka baqdaan ayaa habboon oo ay iska ilaaliyaan xaaraanta ay nafdooda iyo awlaaddoodaba ay ku korinayaan waayo marka hablihii waxoodii la haysto ee wixoo dhan inta laysku wada daray namadu ay qaataan dee xaq aanay lahayn ayaa ku jira oo shaayic ku ah tarikadii markaa waxay noqonayaan waxay ka cunaan iyo waxay dadkii kale ka cunaanba inay de xaaraan noqotaa imanaysa dabeedna halkaa ay ku aafoobaan misaal ahaan oo kale culimmadu waxay dhahdeen masalan nin baa dhintay wuxubuu ka tegey kaba soo qaad saddex kun oo dollar ayuu ka tegey inankii wuxuu qaadanayaa laba kun inantina waxay qaadanaysaa kun waayo inankii gabadh buu doontay kun maalintii horey ka raacday kunna isna wuxuu ka dhigay kun meher buu siiyey kunna qarashkii buu noqday kun kalena wuxuu noqday wixii uu ku aqalgelayay iyo kun daalaci ma la socdaa weliba masaariif kalena haddana ma laga doonaya inantii kunkeedii way iska jaxaasatay iyadoo halkaa reerkii masaariifda iskala cuntaa ayaa dabeetana nin guursaday kaba soo qaad kun mehere buu siiyey iyadoo halkaa iska masaariifdeedina iska diyaar tahay ayaa halkaa labadeedii kuna uga shaqaynaya hadday doonto ay wax iskaga qabsanaysaa markaa yani sidaa waa in loo fahma wallahu aclam wa awlaadulibni wiilka carruurtiisu idan faradu markay keliyoobaan ka awlaadi sulbi awlaaddii awlaadu sulbiga ayuunbay la mid noqonayaan waxa uu halkaa hore sheekhu inoogu sheegay innagoo awlaaddu macnaha iyo awlaaddoodu siay u dhexlaysay ku dhex jirnaa awlaadu sulbiga ama kuwa uu dhalay qofka meydkaa ee dhintee dhabarkiisa ka soo go-ay siay wuxu dhexlayeenoo shan xaaladood ayuu halkaa inooga soo sheegay sheekhu inuu inan qudha yahay iyo inay inan keliya tahay inay dhowr inan yihiin iyo inay dhowr hablood yihiin iyo inay inamayo hablaba kulmaan shan masale ayuu halkaa inoogu soo sheegay iyo sidii dhexalkooda uu noqonayey halkan wuxuu sheekhu leeyahay markaa waa awlaadul ibni wiilka uu meydku dhalay carruurtiisii walow haba sii hooseeyaane idan faraduu markay keliyoobaan ka awlaadi sulbi waxay noqonayaan awlaaddii dhabarka oo kale ayay la mid noqonayaan awlaaddii dhabar awlaaddii dhabarkiisa ka soo goday ayay la mid noqonayaan ijmaac ayaa arrintaa loo hayaayo culimmadu usoo naqliyeen halkoodii ayuunbay degayaan macnaha haddii uu ka tago inan keli ah oo inankiisi dhalay maalkii oo dhan wada qaadanaya inamadiina waa la mid inan keliya hadduu ka tago awowiyo inankiisu dhalay nis bay qaadan laba hablooduu awowiyahay hadduu ka tegay huluhaan bay qaadan haddii ay inamayo wiilmo u kulmaana lidakari mithlu xadi lunhayeyn ayay u dhaxlayaan marka awlaadulibnigu idan faraduka awlaadsulbi ayay la mid tahay binu yidhi ixaalu sheekhu ku sameeyey wax la yidhaahdo falow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii sinfi ama labadii qoloba hadday kulmaan bal waadeeye fain kaana hadduu ahaado min waladi sulbi waladi sulbiga hadduu dakarun ka mid yahay xajaba wuxuu xijaabayaa awlaadalibni wiilka carruurtiisa ayuu xijaabayaa wa ilaa haddii kale oonu lab ku jirin bal waa adeegiye fa in kaana lisulbi bintun hadday u sugan tahay falahaa waxaa u sugnaaday minta annisfu walbaaqiina liwaladilibni ayuu sugnaaday addukuuri ee labaa aw idukuuri walinaas ama labkii iyo dhadigii isku dhex jiray waxau sheekhu leeyahay hadday kulmaan labadii sinfiba ayaa kulmay labada sinfi waxa weeye carruurtii dhabarkiisa ka soo goday meydku u dhalay iyo inamadiisu carruurtay sii dhaleen labada sinfi waa kuwaa kuwaas ayaa kulmay bal haddaba waxaa la eegayaa bal carruurtan sulbigaa baad eegi xagga sulbiga ama dhabarkiisa ka timee uu dhalay ayaad eegaya hadduu lab ku jiro kuwuu dhalay isagu ee awlaadu sulbigiisa hadduu mid labi ku jiro ama kelihaada ama cid kale ha la joogtee xajaba awlaada alibni wuxuu xijaabayaa carruurta awowga u yahay inankiisu uu sii dhalay rag iyo dumarba uu xijaabayaa oo isaga ayuunbaa dhaxalka wada qaadanaya kuwaa uu awowga u yahay inankiisu uu sii dhalayna way xijaabamayeenoo ijmaac baa masalada loo hayaa fain kaana min waladi sulbi dakarun mid labi hadduu ku jiro xajaba awlaadalibni ayuu xijaabayaa waa halkaa masaladaa weeye wa ilaa kuma jira haddaba mid labi mid labi awlaadu sulbigii kuma jiro waxa markaana ay noqonaysaa laba xaaladood in lab ilayn kuma jire dhadigaasi uu yahay inan keli ah iyo inay yihiin laba iyo wax ka sii badan ayaa ka soo baxaya haddaba wuxu uhi wailaa haddii kale oo aanay ku jirin lab bal waad eegaya fain kaana lisulbi bintun haddii sulbiga waladu sulbiga inan un ay tahay falaha nisfu iyadu nis bay maalkii kala bar bay qaadanaysaa walbaaqii inta soo hadhayna liwaladi libni dukuur inanka meydku weladkiisa uu sii dhalay ee lab ayaa qaadanaya haddii uu lab uun yahay oo dhowr lab ay yihiin si siman bay u qaadanayaan aw idukuuri walinaaf haddii ay lab iyo dhadig isugu jiraanna baaqiga waxaa qaadanaya walaadulibniga labka iyo dhadiga isku jiraa lidakari milu xadi lunhayayn ayay u qaadanayaan masaladaana waa la fahmay haddaba way lam yakun haddii aanu ka ahayn xagga awlaadulibniga weeye ilaa inaaun ilaa unhaa aw inaaun mid dhadig ama dhowr dhadiga ayuunbaa ku jira falahaa taa waxa u sugnaaday markay keli tahay ow ama lahunna waxa u sugnaaday ayaga markay dhowrka yihiin assudusu baa u sugnaaday weli wuxuu sheekhu wadaa ayada markaa awlaadu sulbiga mid labi uu ku jiro hadalba ma jiro kaasuma wada qaadanaya awlaadu sulbigii lab kuma jire dhadig bay noqo dhadigina inan keliyay noqotay inantaasi hortu nis bay leedahay baynu nidhi waxa baaqigee soo hadhana waxa qaadanaya dhowrkii labaa ee waladulibniga ahaa ama labkii iyo dhadigii isku jiray ee waladulibniga ahaa ayaa lidakari mitl xadilunhayayn u qaadanaya waayo maanta haddaba waladu sulbigiina bintuunbaa joogtaa xaggan waladulibnigana ayana mid qudhoo dhadigunbaa jooga bintu ibniunbaa joogtaa ama laba bintu ibni iyo saddex iyo waxaasaa jooga wain lam yakun haddaanu ahayn macnaha awlaadulibniga ilaa unha aw inaas mid dhadig ama dhowr dhadigii ayuunbaa meesha dhowr hablood inan qura ama laba hablood ama saddex hablood ayaa jooga falahaata keliya markay midda qura tahay ow lahunna ama marka ayaga ay dhowrka yihiin assudusu sudus ayaa u sugnaaday oo markay inanta sulbigu niska qaadato inanta keliya awlaadulibniga ama dhowrka hablood ee awlaadulibniga ahi waxay qaadanayaan sudus takmilata ulutayn halkaasay ulutaynka ku dhamaysanayaan wain kaana haddaba lisulbi awlaadu sulbiga haddii u sugnaadeen bintaani laba hablood iyo fasaacidan wax ka sii badan akhadataa waxay qaadanayaan aulutayni waalbaaqiina liwaladilibni ayuu sugnaaday adukuri ee laba aw idukuri walinaaf ama lab iyo dhadig ee isugu jiray walaa shay-a waxba uma sugnaan lilinaahi alkhullas dhadigii gaarka waxba mare ilaa an yakuuna inuu yahay asfala minhunna ayaga meel ka hoosaysa dakarun labi inuu joogo mooyaan fa yucasibuhunna kaas ayaa soo xerogelinaya o soo qaraabaynaya waxau sheekhu leeyahay waxaan idhi bintulibni bintu sulbigii waa inan qura ayaynu halaa ka soo baxnay oo awlaadulibnigiina ama ay lab noqdeen ama lab iyo dhadig ay noqdeen ama dhadig keliya ay noqdeen baynu halaa kaga baxnay waa yahay waladu sulbigii waa laba binto waladu sulbigii baa wuxuu noqday laba binto labadaa binto iyo waxa ka sii badan labadaa habloodee meydku uu dhalay iyo waxa ka sii badani waxay qaadanayaan akhadata aulutayn maalkii saddex meelood marka laga dhiga laba ahaan bay qaadan walbaaqi liwalad libni dukuur baaqigana waxa qaadan waladulibnigii labaa waladulibnigii labaa haddii dhowr inan ay joogeen xagga carruurta awowga inankiisu sii dhalay kuwaasaa si siman u qaadanaya haddii ay lab iyo dhadigii isugu jiraan baaqiga ayagaa qaadanaya oo lidakari milu xadi lunhayayn bay u qaadanayaan waaye waxa haddaba timi iyadoo sulbigii ay laba hablood yihiin in banaatulibnigina awlaadulibnigina ay banaad u noqdeen ayaa timi wuxuuna yidhi sheekhu markaa walaa shay-a lilinaahi alkhullas iyo dhadigii sooc ahay waladulibniga ahaa wax alla waxay yeelanayaani ma jirto maxaa yeelay masalan waxaa jooga laba habloodoo meydku uu dhalay iyo laba hablood oo awowiyo inankiisu u dhalay labadaa hablood ee meydku uu dhalay waxay qaadanayaan huluhaan labadan hablood ee kale ibniguna waa iska dhacayaan waayo habla huluhaan kama badsadaan baynu nidhi dee huluhaankiina waxaa qaatay kuwan sulbiga ayaa qaatay ijmaac ayaa markaa arrinkaa loo hayaa sida ibnu mundiri uu soo naqliyey kuwaasi way iska dhacayaan markaa ilaa an yakuuna asfala minhunna dakarun fayucasibuhunna waxa keli ay ku baxsan karaan in meel ka hoosaysa derajada ka hoosaysa uu joogo mid labi kaa laba ayaa dabeedna casabaynaya oo lidakari mithlu xadi alunhayayn ayay u qaadanayaan masalan waxa weeye laba binto oo u dhalay iyo laba binto oo inankiisa uu sii dhalay iyo wiil uu inankiisa inankiisa sii dhalay marka hal derajo ka hooseeya kaasaa markaa intay isu soo raacaan soo xerogelinayo deetana ay qaybsanayaan marka haddii ay dee isku derajo yihiinna dee khullas ma noqonayaan sidaa daraaddeed buu asfala minhunna uu u yidhi meel ka hoosaysa hadduu mid ka sarraysa yahayna dee wuu ridayaa isna wuu xijaabayaa ila waataynu dakar hadduu awlaadu sulbiga ku jiro ma imanayaan awlaadulibni hadduu lab ka sarreeyaa jiro meeshii ma imanayaan marka waa mid ka hooseeya kala simanna dee lilinaasi alkhullas baanay noqonayn oo walow walaalkoodba yaanu ahaanina hadduu mid la derajo ahi joogo wuu casabaynaya waa min baabi alawlaa akhulmubaarak baa la yidhaahdaa kaa akhulmashuumna wuu inoo iman doona midiisna ibtilaa markaa sidaas ayaa sheekhu inoogu ururiyey masalan labadii sinfe ayaa kulmay wuxuuna yidhi haddii ay awlaadu sulbiga mid labi ku jiro awlaadulibni hadalkooda waad iska daynaysaa haddii kaloonu lab ku jirin ee inan keliya ay tahay inantaasi nisbay qaadan inta soo hadhayna waxa qaadanaya kuwii labaa ama labkii iyo dhadigii haddii kuwa waladulibnigu ay yihiin mid dhadig ama dhowr dhadig inantaa bintusulbiguna nisbay qaadan kuwa kalena sudus bay qaadanayaan haddii banaatu sulbigu ay laba yihiin huluhaan ayay qaadan inta soo hadhayna waladulibnigii labka iyo dhadigii isugu jiray ama lab kalmahabaa qaadan haddii ay laakiin dhadig sooca ay noqdaan kuwaasna ay hulutaankii qaataan ay laba yihiin way iska dhacayaan ilaa mid ka hooseeya inuu jiro mooyaane fa yucasibhuna wuu casabaynaya wa awlaadu ibni libni inanka inankiisa carruurtiisa oo maca awlaadilibni la joogaa ka awlaadilibni oo maca awlaadi sulbi la joogay la mid tahay wakadaa saa'irulmanaasilina waa kula mid derajooyinkii kalena iyana waa kula mid waxa uu sheekhu leeyahay awlaadu ibni libni meydku inankuu dhalay inankuu sii dhalay carruurtiisii iyo marka ay isu yimaadaan meydku inankuu dhalay carruurtuu sii dhalay hadday isu yimaadaan oo qaarna waa awlaadulibni oo meydka ayaa u awowaa qaarna meydku inanku awowga wahaabaa dhalay haddii ay labadaasi kulmaanna waxay noqonayaan uunka awlaadilibni oo maca awlaadi sulbi la kulmay dee masalada inagu ixaaleeyena waa tanaan hadda un haynay taas ayuunbay la mid noqonaysaa markaa wuxuu sheekhu uhi waa awlaadu ibnilibni inanka meydkiisa inankiisi carruurtii uu dhalay oo maca awlaadilibni meydku inanku dhalay carruurtiisa la joogtaa ka awlaadilibni oo maca awlaadi sulbi la joogta un weeyi wixii aynu soo marray wakadaa saa'irulmanaasili derajooyinka kalena ayaguna waa sidaasi leeg un oo waxaa meeshii joogaa awlaadu ibnilibnilibni iyo awlaadu ibnilibni baa jooga ayaguna waa saasi leeg un xukunkoodu saas unbuu noqonayaa wa innamaa yucasibu wuxuu casabaynayaa addakaru kii labaa annaasilu ee degay man mid ayuu casabaynayaa fii derajatihi ay isku derajo yihiin wa yucasibu waxaa kaloo casabaynaya man fawqahu mid ka sarraysa goorma ayuu casabaynayaa in lam yakun lahaa haddaanu u sugnayn shay-un waxba min aulutayni haddaanay ulutaynkii waxba ka helin waxau sheekhu leeyahay kii labaayee dhediga kii labaayee degi wainamaa yucasibu dakaru naasil wuxuu casabaynayaa ka lab ee degey macnaha eedee ibnulibni ibni ibni sausi ahee saa u sii degeen labi wuxuu casabayaa man fii darajatihi tay isku derajada yihiin waa maxay walaashii wuu casabeeyaa in adeertiina wuu casabeeyaa ama huluhaan waxa ka hesho ama yay wax ka helin taa ay isku derajada yihiin wuu casabaynayaa ta laakiin ka hoosaysa wuu xijaabayaa ta ka hoosaysa wuu xijaabayaa wa yucasibu man fawqahu ta ka sarraysa iyadana wuu casabaynayaa oo eddadii oo kale wuu casabaynayaa aabbihii eddadii eddadiina wuu casabaynayaa mid ka sarraysa laakiin waa goorma markuu ta ka sarraysa casabaynayaa in lam yakun lahaa shay-un min auluthayn haddaanay uluthaynki waxba kulahayn weeye oo miaal ahaan waa maxay mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey laba hablood oo uu maydku dhalay binti sulb iyo bintulibni iyo ibnu ibni ibnin buu ka tegey markaa binti sulbigu labadaa hablood ee dhabarku maxay qaadanayaan uluhaan bintulibnigii halkanay taagantahay ulutaankii midhugama soo hadhin markaa hadday ulutaankii wax ka weyday wuu casabaynaya oo kana akh mubaaraga u noqonaya kana mubaarag noqonaya markaa wuu casabaynayaa ilay ulutaankii waxba kuma lahe ulutaankii waa kan kuwi labadii hablood sulbiga qaatee isagaa casabaynaya baaqigaasay dabeedna wada qaadanayaan haddii laakiin ulutaanka ay wax ku leedahay ma casabaynayo oo misaal ahaan waa maxay waa bin binto mayd baa dhintay wuxuu ka tegay inanuu dhalay iyo inanu awowi inankiisu sii dhalay iyo inan uu dhalay inanku awowga u ahaa inankiisu dhalay ayaa dhalay waa binto iyo bintulibni iyo ibnu ibni ibnin marka maxay bintu sulbigu qaadanaysaa nis bintulibniguna maxay qaadanaysaa sudus takmilata thuluthain ka wixii soo hadhay ina isagunbaa kaxaysanaya maanta ayada wuxuu ku beerdhaxusadaa ma yaallaanoo farad bay leedaho casabadiisa way ka maarantay lana odhan mayo intay suduska qaadatay intan labaadna hala qaybsato maxaa yaele farad iyo casabo jiho keliya lagu kulmiyo awowga iyo abbaha ayuunbaale markaa iyadu labada dhinacba ka qayb geli mayso wainamaa yuib yuib yucsibu waa casabaynaya yucasibu casabaynaya adakaru naazilu kalabee degay man fii darajatihi tay isku derajada yihiin wayucasibu waxaa kaloo casabaynaya man fawqahu mid ka sarraysa in lam yakun lahaa haddaan shay-un min auluthayn uluthaynka haddaanay waxba ku lahayn weeye faslun fii bayaani irsi labi waljaddi waxaa fasalkan uu guntay inuu inoo caddeeyo dhaxalka aabbaha iyo awowga iyo bal hooyada alabu aabbuhu yarihu bifardin buu ku dhaxlaa idaa kaana macahu markuu yahay ibnun aw ibnu ibnin markuu yahay wa bitacsiibinna wuu ku dhaxlaa idaa lam yakun waladun markaanu joogin walaa waladu ibninna markaanu joogin wa bihimaa labadoodaba wuu ku dhaxlaa idaa kaanat markay tahay halkaa bintun aw bintu ibnin lahu waxa u sugnaaday asudusu ayaa u sugnaaday fardan waalbaaqiina bacda fardihimaa faralkooda dabeed ayuu bilcusubati ku qaadanaya waxuu sheekhu leeyahay aabbuhu farad ayuu wax ku dhaxlaa faradkaasina waxa weeye waa sudus waa goorma waa markau ama ibni la joogo ama ibnu ibni markuu la joogo waarisoo dhaxlayaa baaqigana waxa qaadanaysa un cidda la joogta markaa farad buu wax ku dhaxlaa casabona wuu ku dhaxlaayo marka aanu walad iyo waladulibni toona la joogin ama keligii ha aado ama mid faradli ha la joogo ama keligii ha ahaado oo wixiiba ha wada qaato ama saaxibulfarad hala joogo sida zawjo oo kale oo inta farad ka soo hadhay buu casabo ku qaadanayaa markaana casabuu ku dhaxlaa wa bihimaa wa yariu bihimaa labadooda buu ku dhaxlaa fard iyo casabo idaa kaana bintun idaa kaanad macahu bintun markay inan keligii la joogto oo bintubnin ama bintulibni markay la joogto ama binto ama bintulibni markay la joogto lahu sudusu fardan wuxuu leeyahay sudus ayuu leeyahay suduska fard ahaan ayuu ku qaadanayaa fard ahaan ayuu ku qaadanayaa walbaaqi bacda fardihimaa inta baaqigee soo hadhayna faralkooda dabadi ayaa wuxuu ku qaadanayaa bilcusuubati casabannimo ayuu ku qaadanayaa bintada iyo bintulibniga waxa ka soo hadhay ayuu casabannimo ku qaadanayaa oo masalan haddii ay binto iyo bintulibni ay yihiin dee midna nis bay qaadan midna sudus bay qaadanaysaa isaguna sudusna faral buu ku qaadan inta soo hadhayna casabannimo ayuu ku qaadanayaa inta soo hadhayna casabannimo ayuu ku qaadanayaa mid baa soo hadhay midkaana casabannimo ku qaadanaya marka lix masaladii lagu dhiso ee ay midi qaadato nisoo saddexa ta kalena hal oo sudusa ay qaadato afartaa isku qaataan isna sudusoo halabuu qaadan inta soo hadhan casabuu ku qaadanaya waaye kaasi waxa weeye waa aabbihii oo saddexdaasu ku dhaxlaa walil ummi hooyadii athulusu baa u sugnaaday aw isudusu ama sudus fi lxaalayni saabiqayni labadii xaalo inoo soo hormaray filfuruudi faralyaalka inoogu soo hormaray walahaa hooyadii waxa u sugnaaday fii mas'alatay zawjin aw zawjatin iyo wa abaweyni hulusu maa baqiya waxa soo hadhay huluskii bacda azawji aw izawjati zawjiga iyo zawjada dabadood wixii soo hadhay huluskii ayay qaadanaysaa waxau sheekhu yidhi hooyadu waxay qaadataa hulus ama sudus labadii xaaladood aynoo soo hormaray hadduu welad joogo ama weladka weladkii joogo ama walaalo tacaddu ay joogaan waxay qaadataa sudus hadday intaa weydeen hulus bay qaadataa iyada waa qaacidada soomaaliya baad iskaba haysanaysaaba taasi waa masaladii aynu hore u soo marnay waxaanuu digadan leyi u soo celinayaa uun waa masaladan dambe ayuu u soo celinayaa haddaa wuxu uhi hooyadii waxay yeelanaysaa labada mas'alo ee zawj iyo zawje iyo laba aabbo waxa soo hadhay intay zawjadu qaadato ama uu zawjku faralkiisa intuu zawjku faralkiisa qaato ama zawjadu faralkeeda ay qaadato waxa soo hadhay ayay huludkii yeelanaysaa hulusulbaaqi baa la yidhaahdaa ee sudusu jamiici ilmaal ma qaadanayso bal aynu miisaalinno masalan islaam baa dhimatay waxay ka tegtay ninkeedii gabadh baa dhimata waxay ka tegtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabbaheed bal masaladii markaad sidaa u eegteed istiraado dhis waxay doonaysaa yacni zawjku wuxuu doonayaa nis buu maanta doonayaa hooyaduna hulus bay doonaysaa markaa markaad sidaa u eegto culimada qaarkood baa yacni laba ka dhisay oo dabeedna intay laba ka dhiseen ayay jab geliyeen dabeed markaasay haddana darbiyeen adigu waxay idhahdeen aqaa cadadka ugu yar ee nis saxiixa yeelanaya iyo hulus waa lix oo ta'siil bay noqonaysaa tasxiix ma noqonayso masalan qaar baa yidhi laba inta laga dhiso dee zawjku ha qaato niskiisa midka soo hadhay aabbaha iyo hooyada uma qaybsamayo dabeetana cadad ruustooda saddexa labadii ha lagu dhifto lix ha noqoto wiqar waxa l maya asalkeeda waxaad u eegaysaa uun meeluu ka bixi karo thulufiyo iyo meeluu ka bixi karo nis oo saxiixa marka lix bay noqonaysaa lixdii zawjku wuxuu qaadanayaa saddex buu qaadanayaa oo nis ah saddexdii markuu qaato hooyadiina waxay qaadanaysaa thuluth oo ayana laba ah aabbihii hal midh ayaa markaa u soo hadhaya hal midh ayaa aabbihi markaa usoo hadhaya odaygii wuxuu markaa dee sharciga waxaa ku sugan lab iyo dhadig isku derajo ahi dee inay lidakari mislu xadil unfayeyne u qaybsadaan oo aan dhadigu badsanay ama aanay isleekaanin masaladii markaa xaggaas ayaa laga eegay marka waxaa la yidhi islaantu yaanay hulusu jamiicilmaal qaadanine hulusulbaaqi ha qaadato oo saddexdaa soo hadhay un ha qaadato hulufkeeda oo hal ah isna ha qaata labada soo hadhay xaggaas ayay ka eegeen marka masalan uu zawjku dhinto ee meeshii zawja ay joogtana haddii lasoo gaabiyana waxay dhahay afar un masalada inta lagu dhiso zawjadu rubuceeda ha qaadato saddexda soo hadhay odayguna laba ha qaato islaantuna midu ha qaadato haddii lasoo gaabiyo weeye haddii la bastiyo oo masalan aada fidiso dee sudus iyo thuluth baa ku jira masalada makhraju thuluth iyo makhraju rubuc oo afar iyo saddexa tabaayun baa ka dhexeeya isku dhufo laba-iyo toban bay noqonaysaa laba iyo tobankii maxaa u rubucay zawjadu doonaysaa saddex bay doonaysaa saddexdaasi maxaa u hulud ah afar baa u hulud ah afartaasi qa toddoba markaa laga gooyo shan baa soo hadhaysa idan markaa aabbihii hooyadii maxay isdheer yihiin hal quray isdheer yihiin markaa taana iyadana waxaa la yidhi dee ayana sidaas inay noqoto ma aha e waa in dee aabbuhu uu labalaab qaataa islaantuna ay qaadataa hulu isna hulutaan uu qaataa sidaas daraaddeed masalada dib bay isugu celiyeen waxaan afarun inta laga dhiso ayuunba wuxuu qaadanayaa aabbu markay zawjada rubuceeda qaato aabbuhuna wuxuu qaadan un laba islaantuna midun bay hulusulbaaqi bay qaadanaysaa haddaba hulusulbaaqi waxay uga cabireen marka masalan zawjka dee sudus bay qaadatay lain saddex markay lix markay masalada saddex zawjki qaatay saddexdii soo haray mid ay qaatay waa sudus markan kalena rubuc bay qaadatay afar markay ahayd ay hal qaadatay rubuc bay qaadatay waxay dhahay qur'aanka lafdigiisa ayuunbaa laga yar ta'adubaya weliba faliummihi hulus baa ila ilaahay yidhi huluskiisi aynaan meesha uga saarin bal haddaynu wax yar jab baaqi iyo waxaan raacinna mooyaane yaynaan huluskii meesha ka saarin oo inaan rubuc iyo sudus aynaan odhanin ilaa halkaa ziyaada ka soo yarbaxaysa bay yidhahdeen markaa qarraaweyn baa la yidhaahdaa labadan masalo oo macnaha sida xidigaa ifaya ayay markaa dee u caan yihiin cumariyatayna waa la yidhaha cumar ayaa xukumay hariibatayna waa la yidhahdaa waa laba masalo oo yar hariiba markaa laakiin sidaa saxaabadu way ku ijmaaceen ibnu cabbaas baa laakiin khilaafe oo yidhi thuluth kaamil ah ayay yeelanaysaa labada xaalba aabbuhuna intiisaa soo hadhay oon ha iska qaato ilan faliummihi huluth baa ilaahay yidhi thuluth kala dhammayska tiran ha qaato waxba yaynaan ka jafin buuse ibnu cabbaas saguud marka iyaguna waxay leeyihiin dee saxaabadiina saa waa ugu ijmaaceen labiyo dhadi kastoo isku derajo ahina dee waxay ahayd inay u qaybsadaan lidakari mislu xadil unhayayn walilummi athuluhu baa u sugnaaday aw isudus fi lxaalayni saabiqayni fi lfuruud walahaa waxaa u sugnaaday fii mas'alatay zawjin aw zawjatin labada masale zawj iyo zawjo wa abaweyni iyo laba aaba aabbiyo hooyo ama zawj iyo zawjo huluhu maa baqiya waxaa soo hadhay hulkii ayay yeeleen bacda zawji bacda fardi zawji zawjka faralkiisa kadib aw izawjati oo bacda fardi zawjati zawjadu faralkeeda intay qaadatay kadib waxaa soo hadha ayinbuu qaadanaya wallahu aclam awowgu kal abi aabbaha ayuu la mid yahay ilaa ana alaba aabbuhu yusqidu wuxuu ridayaa alikhwata walaalihii labaa wal akhawaati iyo walaalihii dhadiga waljaddu awowguna yuqaasimuhum wuu la qaybsan in kaanuu hadday yihiin liabaweyni hadday abaweyn yihiin oo ashiqaa yihiin ow liabin ama xagga aabbown ay meydka ka walaala yihiin walabu aabbuhu yusqidu wuxuu ridaa umma nafsihi nafdiisa hooyadii ayuu ridaa walaa yusqiduhaa aabbaha hooyadii ma rido aljaddu awowgu walabu aabbuhu fii zawjin aw zawjatin iyo wa abaweyni masaladaa yaruddu lumma min ahulusi buu ka celino ilaa hulusulbaaqi buu u celin walaa yarudduhaa mase celinayo aljaddu awowgu waxa uu sheekhu leeyahay awowgu aabbaha aabbihii ahaa xagga dhaxalka kal abi aabbaha ayuunbuu la mid yahay marka aabbaha la waayo axwaalshii aan soo marnay ee markuu faradka ku dhexlayey iyo markuu casabada ku dhexlayey iyo markuu labadaba ku dhexlayey aabbaha ayuunbuu la mid yahay waxa uu se halkan inoogu sheegay sheekhu dhowr masalo oo farqi ugu dhexeeyo onay iskaga mid ka ahayn kow ta ugu horraysaa waxa weeye aabbuhu wuxuu ridaa alikhwa walakhawaat walaalihii labaa iyo kuwa dhadiga ee meydka haddii aabba uu joogo qof hadduu dhinto oo aabbihii dhalay uu joogo walaalo lab iyo kuwa dhadigitoon iman maayaan waljad awowgu laakiin ma ridayo wuu la qaybsanayaa haddii ay yihiin ama xaggoo iyo xagga aabba meydka qaar ay ka walaala yihiin ama xagga aabba un qaar ay ka walaala yihiin kuwa kale wuu xijaabayeen markaa masaladaa iskaga mid maaha oo aabbuhuna waa xijaabayaa awowguna waa la qaybsanayaa oo masaa'il ayaa inoo iman doona ay culimmadu ku tilmaamaan inay dhib badan tahay oo a masaa'ilka ay kulmeen awowga iyo walaaluhu oo dhowra ayaa inoo iman doona